maraye hay-adda duulista iyo madarada somalilan cumar sayid cabdulaahi aadan ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay si jujuuba kula wareegtay maamulidda hawada soomaaliya
kii markii dowladdii soomaaliya ay duntay muddo shan iyo labaatan sano ah waxaa hawada maamulayay ururka qaramada midoobay ee kaawo mashruucii u sameeyey loo idhaa kakas shan iyo labaatankaa sannadood ee hawada qaramada midoobe maamulaysay wax falayda oo la siyaasadeeyey oo cid lagu dhibaateeyey ma jirto muddadaa kadib waxaa bilowday wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya taasoo maamulka hawaduna uu qayb ka ahaa wadahadallo muddo dheer socday kadib waxa lagu heshiiyey qodobo badan oo igu horeyso inaan hawada maamulka hawada jamhuuriyadda somalilan iyo soomaaliya wax siyaasada la gelin taasoo waafaqsanayd xeerka chicago convention ee dagaalkii labaad ee dunida adduunyadu ay isku waafaqday inaan wax kastoo lakala tirsanayo aan duulimaadada rayidkaa la faragelin qodobada labaad ee heshiisyadaa ku jira waxay ahaayeen in si siman loo qaybsado dakhliga in laba station laga sameeyo hargeysa iyo muqdisho in maamul wada jira la sameeyo intaasoo wada saxeexan oo heshiisyo rasmiya ah ayaa ku jira arkiifiyada hay-adda duulista iyo madaarada jamhuuriyadda somalilan dowladda soomaaliya iyo muqdisho iyadoo ku tagrifashay maamulkii hawada runtii waxaasoo heshiisa oo beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd oo hay-adda qaramada midoobey ay goobjoog ka ahayd ka baxday labadii kun iyo sideed iyo tobankii ilaa maantana hawada si keligeeda u maamuleysay jamhuuriyadda somalilan waxay intaaba naawileysay oy ka dhuur sugaysay in heshiisyadii la galay maaragtay la fuliyo dowladda soomaaliyana ay fuliso iyagoo mar walba lahaa maanta iyo berri baan fulin doonaa muddada lixda sannadooda ay keligood hawada maamulayeen waxay ku tagrifaleen lacag ku dhow lixdan milyan oo dollar oo ah qaybtii jamhuuriyadda somalilan xaqa u lahayd sidoo kale maareeye cumar sayid ayaa sheegay in diyaarado rayid ah iyo xamuul u sidii somalilan ay xukuumadda soomaaliya hawada ka celiyeen wuxuuna tilmaamay wixii dhib ka yimaada hawada soomaaliya ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan annagoo intaasoo tacadiya tarsanayna ayaa waxay kusoo gebagabeeyeen inay isku dayaan inay carqaladeeyaan falaydada rayidka ah iyo kuwa dadka buka ee jamhuuriyadda somalilan oo xataa dowladaha dagaalku ka dhexeeyo aanay isku fargelin halkan maanta waxaan mowqifka somalilan u sheegaynaa shacbiga somalilan iyo xukuumaddeeda iyo wadamaday saaxiibka la tahay annagoo kaashanayna inaanaan mar dambe aqbalayn faragelin hawadan lagu sameeyo waxaanu dacwad gaadhsiinay xafiiska qaramada midoobey kuleey nairobi ee eastern and south africa region ee kayo oo regionkan isagoo mas-uulka ah weli wax jawaaba kama hayno horena goobjoog bay uga ahaayeen marka waxaan maanta halkan ku bayaaminaynaa maanta laga bilaabo oo saddexiy tobankii bisha labaada wixii carqalad iyo dhibaato ka yimaada maamulka hawada somalilan iyo soomaaliyaba inaanay jamhuuriyadda somalilan aanay mas-uul ka ahayn cidda mas-uulka ka ahi waa ciddaa u adeegsanaysa danaha gaarka ee siyaasiga ah duulimaadadii rayidka ahi waxaa kaloo aanu runtii halkan ka bayaaminaynaa jamhuuriyadda somalilan iyo madaaradeedu way isku filan yihiin qalab ahaan iyo shaqaale ahaan intaba adduunyadana maanta si loo noolaada lama garan waayo khilaafkan hawada ayaa xoogaystay tan iyo intii heshiiska is-afgarad ee badda uu ku dhex maray kowdii bishii koowaad ee labada kun iyo afar labaatanka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed xamse cali jeesto oo v o a harargeysa